arkayna wax yaroo fudud oo u baahan inaanu iftiimino iftiimintaas oo ah in shir guddiga halkan fadhida oo ah xubnihii shir guddoonka shirkii saddexaad ee kulmiye lagu doortay kun iyo boqol iyo labiiyo lixdanka ergey ay u doorteen inay u daadihiyaan shirweynaha awooddaa la siiyeyna ay tahay mid maxduuda oo la wada yaqaan oo aan ahayn wax nisjeebada kala soo baxayo amba ninku takrifalaya ee ay tahay wax maxduuda oo la yaqaan waxa lagu dooranayo waxaa maxduudka ah ee halkaa loogu talagalay in lagu fuliyo waxa weeyaan waxa xeerku dhigayo xeer fourteen uu dhigayo qodobkiisa shan iyo labaatanaad farqadiisa afraad oo ah in shirweynaha xisbiga waxaa lagu soo dooranayaa xubnaha hoggaanka xisbiga iyo guddiga fulinta noolaba dhegahaaga u dhug yaalo waxa labaad ee lagu dooranayaa waxa weeye xubnaha golaha dhexe ee xisbiga waxaa lagu dooranayaa ansixinta barnaamijka iyo xeerka xisbiga waa intaa inta horta meesha taal ee shirguddoonku loogu talagalay in uu ku hago waxaa intan raacaya ansixinta marka la leeya waa waa ansixinta golaha dhexe waajibka iyo xeerarku waxa ay dhigayaan in goobtaa lagu keeno oo magacyada oo taxan la keeno shirkii markaynu ku jirnay way ka suurtogeli weyday in la keeno waxa aanu siinay muddo saddex cisho ah mandatena loo qaatay in lagu soo xareeyo shir guddoonka shirweynaha sidaasaa guddoomiyaha xisbiga iyo hoggaankiisubana aan ku wada go-aan qaadanay laguna ogolaaday kuna shaqaynaynay kuna fadhiisanay hool ka mida hoolasha mansuur oo idinkuba goobjoog ka ahaydeen oo aan muddo ku shaqaynayno waxa labaad oo aan ku shaqaynaynay xafiiskan wasaaradda gaashaandhigga halkaa waxaan saa ugu iftiiminayaa waxa ay tahay liisaska marka la keenayey waxaa loo keenayey shir guddoonka shirka had iyo gooraalena goobjoog waxa ka ah hoggaanka xisbiga mar walba joogay isagaa ka mida wixii keenayey isagaana soo gudbinayey goobjoog buu ku ahaa haddii wax laysku qabto raggii xalka wax ka qaybgelayey ayay horta ka mid ahayd intaasi horta waa warkaa shirweynaha marka aynu joognay shalayto shirkii jaraa-id waxaynu ka maqlaynay ee guddoomiyaha qiimiga lahi uu ka hadlayey in laba shay oo qura loo codeeyey buuri saxaafadda madaxa bannaan way wada joogtay shirweynaha markaynu joognay inta qodobaynu codaynay waynu wada ogeyn waxaa loo codeeyey hoggaanka xisbiga oo lix xubnood ah waxaa loo codeeyey oo cod loo qaaday mooshin ka yimi shirweynaha gudihiisa oo dhigayey in guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo kordhiyo xubno waxaa mooshinkaasi uu dhigayey in boqol xubnood loo kordhiyo oo lagu kordhiyo xubnaha golaha dhexe wuxuu mooshinkaasi dhigayey in guddiga fulinta oo sideediia oo toddoba xubnood lagu daray balaas cabdicasiis ayay mooshinkaasi u dhigayey intaba ninkii codka qaadayay anigu ahaa aniga igan soo horfadhiyay idinkuna saasaa goobta wada joogtay markii aanu qaadaynay shaashadaha telefishinadana way taallaa waana laga daawan doonaa wixii aanu codka markaa u qaadaynin wuxuu ahaa guddigii fulinta oo sideedii ah waa t kii oo lagu kii oo lagu daray toddoba xubnood balas cabdicasiis ciddii diidanay gacanta taag ninkii yidha anigu ahaa telefishinada oo dhanna waa la ka soo wada baxday haddana dib baa loogu soo celin doonaa waa kelmadda muuse ku yidhi waa beentii qarniga beentii qarniga anagu odhan mayne waa runtii qarniga baanu leenay labada iyadaba shaashaduhu waa layse soo bardhigi doonaa hadduu sheegay muuse laba go-aan oo quraa loo codeeyey inta loo codeeyeyna kuwaa wada ahaayeen inta aanu doonaynay inaanu dadweynaha iyo bahweynta xisbiga kulmiye aanu u bandhigno ay tahay go-gooda waxaa ku jirtay doodahooda inaan guddiga fulinta ay iyagu xaq u leeyihin guddiga fulinta halkan xeerka waaniga idinka akriyay waa xeer xeer fourteen waa ka wada daba tegi doontaan cidda halkan lagu fulinayo ee guddiga fulinta lagu ansixinaya inay tahay shirweynaha shirweynihiina mooshin baa ka yimi baan idin idhi dabeetana waa loo codayey saasaanu ku lagu adhabtiray waayahay intaa marka ay sidaa tahay waxa la yaala wax meesha ka yaala oo mashaakilina aanu ka oolin waxaa timi dee jawaabaadkan iyo hadalladan meesha ka soo baxay annagu waxaanu leenahay sidaanu aragnaana waa sidaa sidaanu qaybinayna waa sidaa waxa yaalla oo kale maxaa shirweynaha ansixintiisa iyo go-aanka marka shirweynuhu dhammaado maxaa ka soo baxa waxa ka soo baxa go-aamada la yidhaahdo go-aamadii shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye waa ka nin waliba aniguna aan xubin ku noqonayo muusena guddoomiye ku noqonayo cadamina xubin ku noqonayo maxamed kaahin ku noqonayo anybody alice waa go-aamada iminka halkaa yaalla ee cid waliba loo gudbinayo markaanu kaa saxeexno cidda sheegi kartaa ee dhiibi karta golihii dhexe waa dhanya odhan kartaa waa shirguddoonka shirka cidda odhan karta shirki waa xidhan yahay oo go-aamadiisiina waa kuwa maalintii taasi naga baxdo oo shalay shalay shalayta ahayd daraata ahayd ayaa nin walba wixii loogu magacaabay uu ku yidhi intii ka horraysay nin wax ahaa ma jirin ilaa inta go-aamadu ay ka soo baxayeen waxaan leeyahay arrimuhu iskuma qaldana hawshuna waa sidaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu